wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha maamulka jubbaland faadimo cali cabdikariin ayaa agab waxbarasho ku wareejisay maamulka iskuulka xaawataako ee magaalada kismaayo agabkan waxbarasho oo loogu talagalay ardayda wax ka barata iskuulka xaawataako ee magaalada kismaayo ayaa ka kooban buugaag iyo sidoo kale boorsooyin faadimo cali cabdikariin wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha maamulka jubbaland ayaa ka warbixisay agabkan waxbarasho halkaan aan ugu soo booqanay marar hore horena aan u imaanay agabyo kala duwanna hore aan ugu keennay haddana mar kale aan u keenaynaa inta soo socotana aan u keeni doonaa ardada dhigata iskuulka xaawataako iskuulkan xaawataako markii la yidhaahda magaciisuu wataa magaca xaawataakaaba wuxuu qiimo badan oo gaara ugu fadhiyaa dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer jubbaland gaar ahaan dadka xaafadan degan waxaan leeyahay marka maanta waxaan ugu talagalnay inaan ku wareejino ardadaasi dhigata iskuulkan xaawataaka agab ee ka kooban bugaagtii baagagii iyo wax kastoo looga baahnaa ee waxbarasho sidoo kale waxaan u mahad celinaya wasaaradda waxbarashada oo iyadana garab iga siisa iskuulkan iyo iskuullo badan oo kale oon mar walbo gacanta aan ku haayo ama aan ku hayno kuwaasoo dowladdu inta badan wasaaradda waxbarashadana aan kaalinteeda ay ka qaadato marka waxaan leeyahay maamule aada u mahadsan tahay dhabar adeega iyo waktiga adag iyo sida adag ee ad ardada usoo saartay maamulaha iskuulka xaawataako ee magaalada kismaayo maxamed nuur aadan nageeye ayaa wasiir ku-xigeenka ugu mahad celiyay agabkan waxbarasho iskuulka xaawataako wuxuu ka mid yahay iskuullada dowladda ay gacanta ku hayso ee ku yaalla magaalada kismaayo iskuulka xaawataako wuxuu soo maray marxalad aada u kala duwan oo ahayd ilaa xilli oo iskuulka u ahaa deer la-aan u ahaa afar qolo sar ah kaliya u qalalan u ahaa iskuulka uusan lahayn daaqado albaabe uusan lahayn hadda alxamdulilah ilaha mahad iska leh ilaahay ka soko dowladda iyo wasaaradda waxbarashada oo aad noo taageertay iskuulka waxaa u suurta gashay inuu helo fasallo dayactiran ee ardayda wax ku baran karaan maanta waxaa halkaan aan rabaa inaan ugu mahad celiyo dowladda oo ay ka socoto xildhibaan faaduma al cabdikariin oo maanta na soo gaarsiisay agab waxbarasho waxaan rajaynaya insha allah inay agab kaloo sii badanoo ardayda u baahan yihiin inay noo keenaan agabkan waxbarasho ee lagu wareejiyey maamulka iskuulka xaawataako ee magaalada kismaayo ayaa door muhiima ka qaadan doono dardargelinta waxbarashada ardayda wax ka barata iskuulka